deegaanka waxaa ka jiro dhibaato fara badan xanuuno fara badan baa ka jiro xanuunadaas oo ay yimid markii dalalka waxaa jiraa oo daay sida malaria iyo calo xanuun iyo hargab iyo cuduro kale fara badan taasoo meel magarasa aan dadkaa lagu daaweeya aan ahayn oo degmada saarka uu iska xiran yahay ilaa muddo dhowr sano iska xirnaa dadkana aysan haysan dhaqaalo ay isku daaweeyaan meel magarasa soomaaliya doob diyaarado iyo garoon laga duulan aysan hayno dadka aysan xoolaa deegataan ataa aysan ka daaweyn karin oo dhulkana uu aada u kala fog yahay marka marka kenyana uu ay u bahanta hadii aabaha loo baahdo qabaano iyo aqoonsi loo baahanya aan la geli karin sababahaas marka farada badan oo iskaasheey caafimaad la-aanta fara badan way ka jirtaa